bislaadaanay ku habboonayd aan inta la gurto aan la quudanin midhahaasi dhulka ku dhaca waana hallaabaa dastuurku waa bislaaday dood nooguma dhinna options nooguma dhinna wax nooguma dhinna eed ma aha in qof walba mas-uul noqonayahay dastuurka inuu brioritga koobaad u yahay ou dhaqangeliya inuu rabo intaa waxay tilmaamaysa muhiimada uu dastuurka dalka u leeyahy iyo dadka u leeyahay ka marqaati kaciisa dastuurka horena looga soo shaqeeyo kumeelgaarka aan kusoo dhaqannay intaan kusoo caanmaalnay wuxuu sheegayaa sida dastuurka loo samaynayo ilaa maalinta referendum loo qaado oo dadka soomaaliyeed ay inta u dhaqaaqaan ay dastuurkaasi u codeeyaan inta ka horayso dhan wax ku dar iyo wax ka bedel intaba waa leeyahay xataa markuu baarlamaanka federaalka u dambeeya ka gudbo xataa weli wax ku darid iyo wax ka dhimis uu leeyahay maalinta referendum loo qaado ayaa wakhtigii loo qabtay in la suga ay tahay waxaan rabaa marka dadka soomaaliyeed cudurdaarada yaryarka ah looma dhammada iyo somalilanaa maqan iyo ma ahan dastuurku wuu soconayaa annagoo og waxaan naga dhiman iyo waxaan u baahannahay annagoo tixgelinayn sbacena u reebayno ra'yi kasta oo maqan oo maalintaas aan nala joogin duruufo kasta ha ku kalifaan baarlamaanka federaalka ani waxaan qabaa shaqo aad iyo aad qurxoon u qabtay dastuurkii ma ahayn waxa dhacay raaca dastuurku afar bug ka kooban kulligiisba waayo horta waxa laga hadlay dhacay dastuurkii waa taagan yahay weli dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ayaa kasoo xaajoonaya markay wax meel isla soo dhigaanna baarlamaankay keenayaan baarlamaanka federaalka ayaana ka doodaya bishii meeya sanadka hore ee sideed biloodaa kasoo wareegtay iskamaanaan fafadhiin sideed bilood meel dastuurku inuu noo yaallo uuna sugayo waan ogeyn laakiin maalin walba duruufaa taagneed maalin walba meel maalin walba meel maalin walba meelaan kusoo hakanayn waa la iskhilaafayaa dastuurka haddii laga hadlo yaa waa qofka ii sheegaya maalin aan la iskhilaafayn waa dukumenti ku salaysan afkaar iyo ideas iyo aragtiyo mar ee afkaarta iyo ideaska aragtiyadu ay midaysan yihiinna maba jirto weliba midda siyaasadeed kuma sii jirto ma midowdaba sidaas daraaddeed dooda dastuurka waa furan tahay sideedaas biloodna mas-uuliyiintii hore ee dalka mas-uuliyiinta kasoo noqota u yeera say wax idinla yihiin dhaha maalinta dambe culamaauddiin u yeera say wax idinla yihiin dhaha se waa la soo waday sideedaas bilood haddana waa lasii wadaa weli maqas laguma goyno dastuurka waa soo dhammaaday khalaas lama dhe dadka soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego dastuurkii lama bilaabin dib u eegistiisii dhabteed lama bilaabin hadday bilaabanay walaalaha soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ee ra'yiga u saaxiibta ah mas-uuliyiin hore ahaayo mas-uuliyiin hadda ahoo kuwa inay berri noqdaan raba intaba iyo shacabka soomaaliyeedba hal midaan aan maantaan codsanaya war walaalayaalow waxaan waa diiday aan meel dhigno kanaa ka fiican aan aan la nimaado xasan sheekow waxaad leedahay inta jaranjartas ha laga dego maya taas waa dhib badan tahaye tanaa ka sahlan oo ka dhib yar oo ka ammaan badan ee inta aan marno laakiin looma dhamma iyo ma joogno iyo ma yeelayno iyo ma ka dhici karto iyo ma rabo waxba macnaa ma samaynayso dastuurkan laba iyo toban sana laga soo shaqaynaya max plana khubaro ka noqotay u n d b a ka noqotay xagga ka noqotay intaasoo milyan oo dollara lagu bixiyey intaasaa laga dhacay maanta maanta aan goosano waxaasoo dhan inaan xal noo ahayn dastuurka xoolo iyo caqli soomaaliyeedaa lagu dhammaystiraa wadanka soomaaliya gudihiisaa lagu dhammaystiraa dibadda loo qaadi maayo waa awoodnaa ummadahu dastuurkooda dib dowladaha burburay in badanoo ka mid oo dastuurkooda dib u eegay sagaashan maalmooday ku dhammaysteen ay dastuurkula yimaadeen dastuurkaan la imaanaynahayna waa dukumenti dad qoray ogaada boqolkiiba boqol sax ma noqonayo munazal ilaahay xaggiisa ka soo degay maaha waa bini aadam